bismi illaahi raxmaani iraxiim maantu ay taariikhda ku beegan tahay kowdii muxaram kun afar boqol labaatan iyo toddoba waxaa madarasatu ibraahimiya ka bilaabo doona kutubka nusatu nadar uu noo soo jeedin doono fadiilata sheekh axmed maxamed maxamuud axmed yare bismi illahi raxmaani raxiim
sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu halkan insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa kitaabka la yihahdo nusatu nadar fii tawdiixi nukhbati alfikar sida kitaabka ciwaankiisa uu yahay waa laba kitaab oo isku dul taallo midka aan akrinaynana waa nusatu nadarka nuqbahana waa matniga yarka ee la sharxayo marka asagana demji ahaana uu dhex jiraa oo kitaabka uu ku dhex jiraa uu ka mid yahay marka nuqbihiina saas waa ku akrinay haddaan kitaabka dhammayno nushadiina sidaas ayaan ku akrino sharaxa iyadan ahayd marka nushatu nadar waa sharaxa fii tawdiixi nuqbati alfikar nuqbatu lfikarna waa matniga asalka ahaayo hore labada kitaabna isku hal imaam ayaa iska leh markii hore wuxuu alifay nuqbat alfikar fii musطalaxi ahli اlahar waxaa alifay lilxaafid lilxaafid axmed ibni caliy shihaabidiin alcasqalaaniyi raximah اllahu tacaala abilfadl ibnu xajar alcasqalaani loo yaqaano ayaa alifay nuqbaha markii dambena waxaa laga codsaday inuu sharax yar oo ku furfuro matnigaas nushatu nadarka ayuu alifay markaas ka bacdi sidaas ayuu marka kitaabka wuxuu ku noqday nushatu nadar fii tawdiixi nuqbati alfikar wax yar marka waxaan wax yar ka sheegaynaa tarjamada mualifka ibnu xajar tarjamadiisa wax ka mida kadib labada kitaab ayaan wax yar ka taabanaynaa nuqbaha iyo nushada dersiga ayaana markaa gudagelaynaa insha allahu tacaala kitaabka waxaa alifay alimaam axmed bnu ali axmed bnu caliy bni muxamed bni muxamed bni caliy ibni maxmuud bni xajar alkinaaniyu alcasqalaaniyu magaciisa waxaa la yidhaha axmed bnu caliy nisbadiisana waa alcasqalaaniyu casqalaan falastiin ay ku taallaa awowgiisaa marka meeshaas asal ahaan ka yimid saasaa isaga loogu nisbeeyey wailaa isagu wuxuu ku dhashay qaahirow ku dhashay halkaasuuna ku barbaaray oo masar ayuu ku barbaaray isaga laqabkiisa waxaa la yidhaha manaaneystiisa shihaabuddiin kunyadiisana waxaa la yidhaahdaa abulfadl nacam marka kunyada waa abulfadl laqabku waa shihaabuddiin magacuna waa axmed bnu caliy nacam nisbadiisana alcasqalaaniyu casqalaan waa asalkiisa hore waxaa la dhalay bishii shacbaan sanadku markuu ahaa toddoba boqol toddobaatan iyo saddexdii ayuu dhashay toddoba boqol toddobaatan iyo saddexdii ayaa la dhalay misr ayaana lagu dhalay calaa shaatii niil wuxuu barbaaray agoonnimo ayuu ku barbaaray aabbihiis wuxuu dhintay isagoo afar sano jir ah hooyadiisna ka horeyba dhimatayba marka hooyadiis iyo aabbihiisba waxay dhinteen afar sano hooyadiisna afar sano ka horey ku dhimatay isagoon gaarin aabbihiisna afar sano marku jiray ayuu dhintay marka saa darteed wuxuu ku koray agoonnimo shan jir markuu ahaa ayuu wuxuu galay dugsiga qur-aanka xifdiga qur-aankana wuxuu dhammeeyey sagaal jir markuu ahaayo dadka ayuuna taraawiixda tujiyey filxarami almaki ayuu dadka ku tujiyey taraawiixda sanadku markuu ahaa toddoba boqol siddeetan iyo shantii caadadii markaas jirtay aana sidaas u badnayd oo waxay ahayd qofka naabiqada ah oo wakhti fiican qur-aanka ku xifdiyo oo aada markaas la rabo in aada loo dhiirigeliyo halkaasaa marka inta la keeno ayuu dadka salaadda u ka bixin jiray nacam wuxuu la joogi jiray markaas marka ninkii lagala dardaarmay zakiyuddiin alkharuubi ayaa la dhihi jiray aabbihiis ninbuu kala dardaarmay la dhihi jiray zakiyuddiin alkharuubi ninkaas ayuu kala dardaarmay ninkaas ayaa marka tarbiyadiisii tawaliyey nacam aaduu marka cilmiga ugu han weynay alxaafid ibnu xajar qur-aanka markuu xifdiyey kadib wuxuu bilaabay inuu qoro wax mukhtasaraadka ka mida nacam inuu mukhtasaraadka culumta inuu wax ka qorqoro ayuu bilaabay kutubta sunnadana uu dhegeysto sida bukhaariga iyo keyrkiisba labaatan markii horena adabka iyo shicirkau aada u jeclaa markii dambena cilmigan xadiidka ayuu ihtimaam aada u weyn uu siiyey oo alla subxaanahu watacaala culumtan cilmigan xadiidka ayuu jeclaysiiyey halkaas ayuun cilmigaas ayuu qaabilay qaabilitaan aada u weyn xagga maqlitaan culummada laga maqlo qiraa'a culummada lagu akhriyo korkooda mushaarako ardayda lala mushaarakeeyo lala wadaago intaasba wuu sameeyey rixlana waa sameeyey oo cilmiga waa u rixlaystay buldaan fara badan buu u safray ay ka mid tahay yemen shaam xijaaj cilmi fara badanna waa ka soo qaatay culummadii halkaas joogtayna wuu ka soo faa'iideystay waxaa weeyaan marka culimmadii horena waxay u rixloo jireen marka ay culumta beledkooda culummada joogta ay ka faa'iideystaan ayay rixlo aadi jireen rixladaas ay aadayaanna buldaanta soo fiirfiiriya ma ahane cilmi ayay soo qaadi jireen haddaad kun beled tagto oodan wax cilmiga ka soo xambaarin wax ay kuu tarayso ma laha nacam meelaha aad tagtagtay waxaa muhiimka oga in cilmi laga soo xambaaro saasayna marka culimmada hore ay ahaan jireen shuyuukhdiisu marka waxay gaarayaan ilaa shan boqol oo sheekh ayay gaarayaan culuumta oo dhan marka laysku dardaro culuum alqur'aan iyo kuwa xadiidka iyo kuwa fiqhiga iyo usuulka iyo keyrkiisba shuyuukhdiisa waxaa ugu waaweynaa saddex sheekh ayaa aada ugu waaweyn oo laga soo qaadan karaa sheekh waxaa weeyaan siraajuddiin albulqiini siraajuddiin albulqiini calamuddiin ma aha oo shaykhu suyuudi ah ma aha siraajuddiin waxaa weeyaan albulqiini shaykhu bni xajar waay oo ninka iskale maxaasin lisdilaaxa cilmu musalaxda xadiidka waxbuu ka alifay nacam faqiih weynna waa ahaa waxaa ka mid aha shuyuukhdiisa waana ninka u idmay tadriis iyo iftaa inuu ifto gaaray tadriis gaaray ninka u fasaxay waay nacam ibnulmulaqin isagana waxaa sheekhiisu ahaa wuxuu dhintay siddeed boqol iyo afartii marka ibnulmulaqin isagana wuxuu ahaa caalim xadiidka iyo fiqigaba yaqaano kutub fara badanna waa leeyahay albadru lmuniirka ayuu leeyahay oo kitaab takhriij ah waxaa kalou leeyahay cumdaha sharaxiisa oo ilaa kow iyo toban mujalad uu gaarsiiyey cumdatul axkaamka sharax aada u faa'iido badanna ah shuyuukhdiisoo ka mid ah marka ibnulmulaqin tadkirooyin fara badanna waa leeyahay atadkira fii musalax alxadiid tadkira oo fiqhiga ah kutub fara badan uu leeyahy madbuuc iyo waxaa kaloo shuyuukhdiisa ka mid ahaa alxaafid alciraaqi alxaafid alciraaqi abulfadl alciraaqi weliba marka uu yidhaahdo ibnu xajar qaala shaykhunaa hadduu idlaaqo wuxuu u jeedaa alciraaqi ayuu u jeedaa nacam waana sheekha alfiyada iska leh alfiyat alciraaqi lagu magacaabo ee xadiidka kutub fara badanna iska leh oo taas aan ka badan waana ninka marka ku naanaysay laqabkan alxaafid ninka u bixiyey waay alxaafid laqabkan waxaa u bixiyey abulfadli alciraaqi sheekhiisa u bixiyey nacam marka abulfadli alciraaqi naabiqo aada u daran buu ahaa xagga xifdiga maalin kastaa culummada tarjamadiisa waxay ku sheegeen afar boqol oo sadar ayuu xifdi jiray nacam kullu yowmin nacam maalin walbo afar boqol oo sadar oo horle ayuu xifdin jiray nacam shuyuukhdiisa waxaa ka mid a abulxasan alhaythami abulxasan nuuruddiin alhaythamiyu nacam waa sheekhan majmacu zawaa'id oo manbacu lfawaa'id iska leh waay sheekhiisu ahaa saaxiibna waa la ahay nacam ayb marka intaasoo shuyuukhdiisu intaana waa ka sii badnaayeen waa kuwa ugu muhiimsan inahan wey ardadiisa marka laga hadlaayo waxaa ugu caansan sakhaawi nacam isagana cilmigiisa dhaxlay tarjamo weynna ka qoray aljawaahir waaddurar fii tarjamati shaykh alislaam ibni xajar kitaab la yidhaha saddex mujalad ah wuu ka qoray tarjamada ibni xajar ardaygiisa waxaa la yidhaha alimaamu sakhaawiyu nacam waxaa ardadiisa ka mid ahaa burhaanuddiin albiqaaci burhaanuddiin albiqaaci nacam kutub fara badan tafsiir weyn buu leeyahay biqaaci nacam mawsuuca buu ahaa biqaaci ardadiisa waxaa ka mid ah zakariya alansaari oo macruufka sheikhulislaam ku magac dheer sheikhulislaam zakariya alansaari oo culumta faraha badan wax ka qoray ardadiisa waxaa ka mid a ibnu qaadi shuhba ayaa ka mida nacam ibnu qaadi shuhba ayaa ka mida nacam waxaa ka mid a ibnu taqri berdi labadan tawaariikhay leeyihiin nacam ibnqaadi shu dabaqaatu shaaficiya uu leeyahay ibnu fahd almaki ayaa ka mida ardadiisa waxaa ka mid a alkhaybari maxamed ibni maxamed alkhaybari oo isna kutubaha faraha badan iska leh ardadiisa intaan marka aad bay uga badnaayeen kuwa ugu waaweyn inaas mualafaadka ibnu xajar uu alifay waxaa ka mid ah fatxulbaari bisharxi saxiixi albukhaari oo macruuf oo taqaanaan tahdiibu tahdiib ayaa ka mida oo culumta rijaasha uu ka alifay taqriibka uu kasoo gaabiyey isaga sii gaabiyey lisaanu lmiisaanka altalkhiis alxabiir oo kitaab takhriij ah addurar alkaamina oo isagana kitaab taraajim ah takhliiqu tacliiq oo bukhaari tacliiqaadkiisa ku si mutasil ahaan u sheegayo waxaa ka mida inbaau algumri biabnaa'i alcumri oo isna kitaab taariikh camal ah iyo taraajim kutubahaas faraha badan iyo keyrkood culuum alqur'aankana wuxuu ka alifay kitaab layihaha alcujaab fi nuuuli fi lasbaab waa kitaab sababu nuzuulka u ka alifay aayadaha ma dhamaystirin waa yaryahay kutubihiisu marka intan waa ka fara badnaayeen wuxuu bilaabay majlis imlaa inuu caqido sanadku markuu ahaa sideed boqol iyo sideedii ilaa uu ka dhintana waa waday sideed boqol iyo sideedii bal kitaabkan fatxulbaari calaa dariiqati alimlaa ayuu ku qoray oo ku yani wuu yeeriyey kitaabka imlaahaasna marka wuxuu ku ahaayey de waagaas imlaaga waxaa caqidi jiray qofka cilmulxadiidka heer ka gaaro xaafidka noqdo ayaa wuxuu caqidi jiray majlisulimlaa wax la dhihi jiray taqriiban waxaa ugu dambeeyey suyuudiyaa ugu dambeeyey wax majlis imlaa caqido nacam wax suyuudi ka dambeeyey oo majlis imlaa sameeyo waa la waayey gadaashood cilmulxadiidkiina saasoo uu ku yaraadayba nacam inkastoo uu qoran yahay oo kitaabadii uu ku dhigan yahay haddana laakiin xifdi iyo yacni in loo xifdigii iyo wixii kale ee la xiriiray meeshaasuu ku yaraaday nacam ibnu xajar marka majaalistaas imlaaga waa ilaa majaalistiisa kun waa ka badnayd inta majlis uu caqiday amaalidiisa kutub lagu aruuriyey ayaa jirto alamaali almutlaqa iyo adkaarka laftirkiisa kitaabkan aladkaar uu ku takhriijinayay layihaha nataa'ij alafkaar fii takhriiji axaadiidi aladkaar kitaabkaas imlaa ayuu ku takhriijiyey nacam manaasibtii uu qabtay ibnu xajar waxaa ka mid ahayd tawallaa mansib alqadaa qaado waa noqday ibnu xajar mar lagu ilxaaxiyey oo lagu dirqiyey dirqis ka gadaale ayuu qaadi ou noqday sanadku markuu ahaa sideed boqol labaatan iyo toddobadii koo iyo toban sano ayuuna marka haayey oo qaadi uu ahaa sidoo kale wuxuu tawaliyey khadaabada aljaamic alashar masjidka ashar ee aljaamic alashar la yiraahdo jaamic alashar ayuu wuxuu tawaliyey khadaabadiisa yacni khadiibuu ka noqday iyo jaamicu camr bni alcaas masjid isagana qaahiro ku yaalla ilalaan waa ku yaalla marka halkaasna khadaabadeeda uu tawaliyey sidoo kale mansibuliftaana waa qabtay qaadi waa noqday khadiib waa noqday dawaadii hore khadiib nin walbaa ma noqon jirin dabcan muftina waa noqday oo mansib tawallaa mansib aliftaa ilaa soddon sano ayuu mufti ahaa ibnu xajar intaas marka dhammaanteed calaa kulli xaal imaamkaas marka tarjamadiisu saasay ahayd wuxuu dhintay sanadku markuu ah sideed boqol konton iyo labadii sideed boqol konton iyo labadii ayuu dhintay tarjamadiisa waxaad ka helaysaa aljawaahir wadurar fii tarjamati sheekh alislaam ibni xajar oo sakhaawi uu leeyahay addaw allaamic oo sakhaawi uu leeyahay atibru almasbuuk oo sakhaawi asna uu leeyahay nadm alciqyaan xusnu lmuxaadara oo suyuudi uu leeyahay shadaraat dahab oo uu leeyahay ibnu lcimaad iyo kutub kaloo fara badan albadru aalic shawkani uu leeyahay halkaasaa tarjamadiisa aa ka helaysaa marka imaamkan marka tarjamadiisa intaan ayaa nooga filan iyo kutubtiisa iyo dadaalkii uu soo sameeyey nacam waana sida waxaan ku khatimaynaa sida alimaamu dahabi uu sheego aimada marka ibnu xajar waxaa kaluu gaaray darajada darajada amiiru lmuminiina fi lxadiidna waa gaaray nacam oo darajo dadkii mutaakhiriinta wax gaaray aysa jirin hadalka marka imaamu dahabi waxaa weeyaan qofka isagoo sidaas haddana caalim oo ah mujtahid ah haddana maxaa dadka uga gudboon maxaa nagala gudboon waxaa nagala gudboon wixii fiican oo dhan oo culumtiisa inaan ka faa'iideysano u duceyno maxaasintiisa inaan faafino akhdaa'diisa iyo waxyaabaha gafafyaalka uu sameeyey inaan ka dheeraanno haddii loogu cudur daari karana in loo cudur daaro nacam taasaa marka maxaa yeelay maa min axadin ilaa wayukhdi wa yusiib qof ma jiro ilaa waa gasaa waana asiibaa annaga waxaa naga quseeya waxuu asiiba marka nacam waxuu gafo ilaahay baa dembi dhaaf aan uga weydiinaynaa ibnu xajarna aimadaasuu ka mid yahay nacam qaacidadaas guud qaadanayso kitaabka marka mualifkiisa halkaas markaan uga baxo nuqbaha marka kitaabka aan daraasaynayno waxaa la yidhahdaa nuqbat lfikr dadka qaarkood waxay akriyaan nuqbat lfikri waana khata waa nuqbat lfikr bifatxi lkaaf fikradaha xulkooda waay marka macnaha fikradaha wanaagsan xulkeeda tiyada lasoo xushay waay nacam kitaabkan waxaa lagu tiriyaa marka kutubta ugu yaryar waay cilmu lxadiidka mukhtasaraadka cilmu musalax alxadiid weeyaan marka kitaabkan maca daalika kitaabkan fawaa-idiisu aada bay u badan tahay culummadii horena cinaayo aada u weynay siiyeen nacam oo rag badan saan arki doona way sharxeen kuwa way nadmiyeen macaani yani aada bay u qiimo geliyeen kitaabkan qiim qiimaha rasmiga uu lahaa ayay siiyeen nacam kitaabkan marka qiimihiisa marka waxaa ku tusaayo inta sharax uu leeyahay iyo inta nadmi ee laga sameeyey iyo inta jeeree la ikhtisaariyey isagoo weliba mukhtasar ah ragga sharxay waxaa ka mid a ibnu xajar laftirkiisa nusatu nadarka ayuu ku sharxay waxaa ka mid a kamaaluddiin ashumuni ayaa ka mid a kamaaluddiin ashumuni weliba sheekhan kamaaluddiin ashumuni wuxuu dhintay sideed boqol iyo labaatan iyo kowdii waa ka hor dhintay ibnu xajar ibnu xajar wuu ka hor dhintay iswaqti bay ahaayeen maca daalika nuqbahana wou sharxay gabayna waa ka dhigayoo waa nadmiye lidaalika sida aan meesha aan gadaal ka gaari doono oo ibnu xajar marka uu leeyahay saaxibu lbeyti adraa bimaa fiihi yacni qofka guriga iskale isagaa yaqaan wax ku dhex jira iyo marka uu leeyahy ninkaanu u sarbeebaya saasay culimmada qaar dhahaan sababta kitaabkii ibnu xajar alifay asagoo ibnu xajar jooga ayuu sharxay marka nacam ninkii alifayna goobjoog uu yahay marka yacni kaana wuxuu leeyahay anaa kaaga owleysan sababta waxaan aqaanaa gurigan anaa iskale oo sameeyey marka wixii say wax ugu jiraan meelaha ku qarsoon meelaha laababka waxa ku jira anaa ku ogaal badan laakiin waxay tusay isagoo nool hadday culimmada waaweyneed sharxeen ama kitaabka ay nadmiyeen waxaad garanay marka ahmiyadda kitaabka uu leeyahay kamaaluddiin marka nadmina waa leeyahay sharaxna waa leeyahay nadmigiisa wiil ou dhalayaa sii sharxay haddana isna shumuni shumuni layidhaha ayaa sii sharxay nadmigaas marka waxaa la yidhaha alcaali rutba sharaxaas alcaali rutba fii bisharxi nadmi nuqba saas oo kale waa madbuuc waxaa sharxay sidoo kale abulfadl axmed bnu sadaqat alfaahiri sagaal boqol iyo shantii buu dhintay cinwaanu macaani nuqbati alfikr ayuu u bixiyey waxaa sharxay sidoo kale ibnu muusa almaraakishi almaraakishi sharxu nuqbat lfikr ayuu leeyahay moxamed cabdira'uuf almunaawi isna waa sharxay almunaawi bidami lmiim almanaawi ma aha khalad almunaawina waa sharxay wuxuu ku sharxay kitaab marka la yiraahdo natiijat lfikr natiijat lfikr sharax kalena waa leeyahay nacam oo khulaasat lasar la yidhaha iyo keyrkiis rag fara badan oo kalena way sharxeen kitaabka waxaa kaloo sharxay nadmiyey inta nuqbaha nadmisay kamaaluddiin ashumuni baa ka mida shihaabudiin atuufi baa fara badany radiyudiin alghazi iyo rag kaloo fara badan baa nadmiyeen ayaguna iyo sancaani nadmiga oo maxamed alamiir maxamed ibn ismaaciil alamiir asancaani sheekhan sabuulisalaamka iskale wuxuu leeyahay nadmi la yidhaha qasabu sukar fii nadmi nuqbati alfikr madbuuc waaye weliba waa sharxay haddana isbaalu lmaar kitaab la yihahdo ku sharxay isbaalu lmaar waa madbuuc labadaba nacam ayb waxaa kaloo sidoo kale nadmi u sameeyey cuhmaan bnu sanad albaqari bahjat lbasr linasri nuqbat lfikr ayuu u bixiyey nacam ayb amaa nadmiga nadmiyaalka nuqbat lfikrka nadmiga manduumaadkii laga sameeyey ayaa lasii sharxay haddana ragga sharxay waxaa ka mida taqyudiin axmed ibnu moxamed ashumuni waa kamaaluddiin wiilkiisa waa midaan alcaali rutba la yihaaho nacam shihaabudiin axmed ibn cabdilkariim alghazi sancaani laftirkiisa isbaalulmadarka ilaa akhirihi nacam nuqbaha haddana waa la ikhtisaariyey aimo kalena waa ikhtisaariyeen almurtada zabidi baa ka mida ragga ikhtisaariyey cabdilwahaabi ibni axmed ibni barakaat alaxmedi ayaa ka mida iyo keyrkood nacam mukhtasaraadkaasna waa lasii sharxo waxaa sharxay maxamuud shukri alaluusi iyo rag kaloo fara badan ayaa sii sharxay calaa kulli xaal nadmigu wuxuu leeyahay ahmiyaddiisa waxaan ujeedaa matniga ahmiyaddiisuu leeyahay haddaa matniga fahamto sharaxaana fahamto xaqiiqatan waxaa laga yaabaa mabaaxifta nushatu nadarka ku jirto qaarkood ayaadan ugu tegaynin alfiyooyinka iyo tadriibu raawiga xitaa yacnii mabaaxif oo ku dhigay nushatu nadarka ayaadan ugu tegaynin kutubaha waaweyn oo ibnu xajar laftirkiisa mararka qaar oo muujinayaa jirta fawaa'id oo rubamaa dadkii ka horreeyeyba aynan caddaynin oo asaga uu ilaahay subxaana watacaala uu ku ilhaamiyaad arkaysaa nacam ayb nuqbaahan marka muhiimadaasuu leeyahay ibnu xajar nuqbaa wuxuu alifay asagoo safar ku jiro sida samcaani uu sheegayo wa bacdu fanuqbatu fii cilmi alahar mukhtasarun yaa xabada min mukhtasar allafaha alxaafidu fii xaali safar wahwa shihaabu bnu caliy bni xajar nacam marka saasuu sameeyey waxaad garanaa marka wixiisa marka inuu aada ukale ay u kale u xifdisnaa ayb marka safaruu ku qoray ayuu ku alifay kitaabka wuxuu dhameeyey sideed boqol iyo labiiyo tobankii ayuu dhameeyey nuqbaha sideed boqol iyo labiiyo tobankii ayuu ka faaruq noqday ayb sancaani laftirkiisa nadmigan aada arkaysaan hal maalin uu nadmiye isagana nacam hal maalin ayuu nadmigan oo qasabu sukarka ayuu sameeyey fatama min bukrati daka alyawmi ila almasa cinda wufuudi nawmi saasuu yiri nacam wuxuu bilaabay subax galabtii ama habeenkiina waa dhameeyey amaa kitaabka sharaxa ah ee nusatu nadarka la yidhaahdo kitaab asagana muhiimadiisa leh waay oo mualifkiisa laftirkiisaaba sheegada nacam qaabka uu wax u sameeyey iyo sida uu waxyeelay shuruuxuu leeyahay nusatu nadarka marka shuruuxdiisa waxaa ka mid a cali lqaari sharx uu leeyahay sharxu sharxi nuqba la yidhaahdo nushadow sharxa nushada laftirkeeda matni kasii dhiganaa fi lxaqiiqa nushada waa sharax iyada xalinaysa waa tahay haddana laakiin in lasii sharxo waa u baahan tahay iyada laftirkeeda alyawaaqiit wadurar almunaawi isagana iska leeyahay alyawaaqiit wadurar madbuuc waa iyadana qadaء اlwaطr burhaanuddiin allaqaani ba iskale isagana imcaan الnadr limaxamed akram asindi bahjaة الnadr liabilxasan asindi abilxasan asindi waa ninka iskale xaashiyooyinka nasaa-iga iyo saaray xawaashina waa leedaha xawaashida waxaa ugu caansan laqdu durarka midkan uu leeyahy cabdullahi bn xusein alcadawi almaliki xawaashidaasaa ka mida almuhim kitaabkan isaguna marka muhiimadaasuu leeyahay marka kitaabka nushada waayo kitaabka aan akrinayno nuqbahana isaga ayuu ku dhex jiraa sidaa marka ula socda qaala alxaafidu raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi aladii lam yazal caliima qadiira alxamdu ammaan oo dhan lilaahi allay u sugnaatay alladii allihiday lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan qadiiran awood badan inuu yahay xayan mid nooaan inuu nool yahay aan ka zuulin qayuuman mid u taagnaansho badan khalqiga xawaa'ijtooda u taagan oo asagu maamulo khalqiga isagana wax maamulo oo u taagan aanay jirin samiican maqlid badan basiiran arkid badan aan ka zuulin waashhadu waxaan markhaati kacayan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu allah subxaana watacaala ma ahni waxdahu xaal ou yahay keligiis laa shariika kula wadaagaa lahu isaga uma sugnaanin alla cibaadada lala wadaajiyo afcaashiisa lala wadaajiyo asmaacda iyo tilmaamaha lala wadaajiyo ma laha wa ukabiruhu waan weyneynayaa alle takbiiran weyneyn ayaan weyneynaya kitaabkiis marka wuxuu ku bilowday xamdi buu ku bilowday xamdi alle asagoo ku dayanaayo kitaabka alla subxaana wa tacaala kitaabka alla wuxuu ku bilowday suurat lfaatixu ka bilowdaa suurat lfaatixana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ka bilaabataa nebigana calayhi salaatu wasalaam xaaje iyo marka uu dadka rabo inuu wax u sheego allow mahadi jiray oo qur-aanka axaadiista waxaad ku arkaysaan faxamid allaha waatnaa calayhi allow ammaanay allow ku xamdiyey waa ammaanay markaas kadib wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka dambe taa marka waxay tusaysaa in lagu bilaawdo mar walba xamdiga xamdigana waxaa weeyaan shukrigu dhinac marka laga fiiriyo waa ka guda weyn yahay nacam maxaa yeele xamdiga alla la ammaanayo wuxuu wuxuu kuseeyaa afcaasha alle adiga nicamka alle uu ku siiyeyna waa ku saabsan yahay oo alla waa ku mahadsan yahay waana ku ammaanan yahay tilmaamaha alla isagu ou leeyahay ou ku tilmaaman yahayna alla waa ku ammaanan yahay dhinacaas marka laga fiiriyo marka xamdigu waa ballaaran yahay xamdiga alla daatadiisa iyo sifaadkiisa waa ku dhacaa tilmaamaha wanaagsan oo alla ou leeyahay darteed waa alla ku ammaanan yahay adiga markaas wax adiga xaggaaga dhinacaas marka taas ma ahan waxa adiga alla uu ku siinayo risqi iyo nicmo iyo hidaaye ahna oo rubuubiyada alla tusaysana taana alla waa ku ammaanan yahay wuxuu adiga kuu sameeyo iyo wuxuu isagu ku tilmaaman yahay labadaba alla waa ku ammaanan yahay min haadihi iljiha xamdigu marka waa ballaaran yahay shukrigu isaguna marka waxaa weye dhinac kale marka laga fiiriyo waa ballaaran yahay shukrigu maxaa yeele marka laga fiiriyo shukrigu intou ka dhacaana afkana waa ka dhacaa oo alle marka aada nicam markuu ku siiyo ood nicmadii sheeg sheegto oo aada qalbigii ka ictiqaadiso inuu alla kuu nicmeeyey afkii aad alla uga mahad celisid jawaarixdiina aad ka camal fashid ood cibaadadii badisid shukri baa la timid dhinacaas marka laga fiiriyo shukrigu marka waa macno weyn maxaa yeele qalbiga iyo lisaanka iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo jawaarixdaba xamdiga laakiin jawaarixda iyo iyo iyo qalbiga shuqulkuma laha afka keliya shuqul ku leeya marka dhinacaas xamdigu waa khaas shukriga caam marka laga fiiriyo dhinacaas nacam mabaaxiftan marka mabaaxif aada u muhiima waaye oo culummada sheikhulislaam iyo ibnulqayim iyo aimada ilaahay diinta u furay ay aada uga hadlaan marka xamdiga marka loo fiiriyo biictibaari yacni alla tilmaamihiisa iyo wuxuu adiga kugu nicmeeyaba xamdi alla waa u mudan yahay marka loo fiiriyo laakiin meesha uu ka dhacayo xamdigu waa afka bis taa dhinacaas khaasuu ka yahay ama shukru bictibaari meelaha uu ka dhacayo caam waay isaga maxaa alla wuxuu le icmaluu aala daawuuda shukran reer nabiyullaahi daawuud baa waxaa la amraya laleeyahay shukri samee ayaa laleeyahay shukrigu jawaarixduu ka dhacaa marka sidoo kale aftow ka dhacaa oo alla subxaana watacala markaad sheeg sheegtid ood u mahad celisid waa ku shukrisay qalbigana waa ka dhacayo nicmada inaad alla u ictiraafto nacam laakiin marka la fiiriyo shukrigu nicmo adiga laguu sameeyey unbau ku tacalluqaa nacam ee dhihi maysid ashkuru allaha tacaala ilaahan ku shukrinaa waxaan ugu shukrinaa alle bikownii alla uu yahay samiic basiir uu yahay nacam taas waxaa ka fiican axmedullaha in loo isticmaalo markasta xamdigaasuu marka uu ku bilaabay alxamdu lilahi aladii lam yazal caliiman qadiiran allahaas aan ka zuulin inuu yahay mid caliimo qadiir ah kama zuulin mana ka zuulaayo xayan qayuuman samiican basiiran inuu yahay qayuum marka waxaa weeyaan macnaheedu marka waa facuul oo macnuhu marka uu yahay dadka khalqigan oo dhan dantiisa allah u taagan subxaanahu watacaala wax alla isaga u taagan ma jiro وأشhهd an laa ilaaha ilا الlah waxdahu laa shariika lah macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirinaan markhaati ka caabuday keligiis xaal uu yahay laa shariika lahu wax cibaado iyo afcaashiisa iyo magacyadiisa la wadaagaana ma jiraan waukabirhu takbiiran وslى اllahu lى sayidina muxamadi salligiibuu raaciyey marka nacam nacam وslى اllahu allah subxaanahu wa tacaala ha ammaano calىa sayidina sayidkeenna korkiisa allah ammaano salaada alla marka waxaad ku macnaynaysaa ahanaa abulcaaliya ariyaaxiisa uu ku macneeyey salaada ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa waa ahanaa ammaanid waay haddaa laakiin tira allah u naxariisto waayo macnaha ama ilaahay waa u naxariistay haddaa tiraa de alla mu'miniintaba waa u naxariistaa nebigu muxuu dheeryahay marka mu'miniinta muxuu dheeryahay waxaa weyaan hanaha alla subxaana watacaala lidalika in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima mu'miniinta salligoodana waxaa weeye nebigay alle u weydiinaya inuu alla ammaano alla subxaana wa tacaala salliga uu ku sallinaya nebi maxamedna waa maxay sheeg sheegidda uu sheeg sheegaayo malaa'igta iyo iyo dadka marka almala ulaclaa ou ka ammaanayo marka ammaantaas nebigaa iskale calayhi salaatu wasalaam ama haddaa tiraa waa naxariis haddaa dhahdo de huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatu liyukhrijakum min adulumaati ila anuur dadkaba alla u naxariistaa وصلى الله على سيدنا الله amاano سيدkeena korkiisa محمد ahاa محمد الذي ugu sallina haddaad doonto sayidina waa isaga deri kartaa laakiin marka dikriga ma'suurka ah ee sida ataxiyaadka oo kale iyo dikri ma'suuro lasoo guuriyo waxna lagu dari karin lagana dhimi karin adkaarta noocaas oo kale iyo aadaankaoo kale iyo laguma dari karo sayidina oo hadda marka la adimaya ashhadu ana sayidana muxamedan lama odhan maayo sababtoo adkaarta aadaanka kusoo aroortay waa la tiriyaa culamada fuqahadana waayagoo waa tirinayan oo arkayna inay tirinayaan wax kusoo aroor sifadaas un oo kusoo aroor un baa loo samaynaya wa in kaana iyadoon la diidanay nebiga inuu sayi jirin cid diidan ma laha waa sidii baraa ibnu caazib nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ducadii baraayey wuxuu yidhi ducadii allahuma inii aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wfawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta saasuu nebiga u baray markaasuu wuxuu yidhi baraa nebiguu yidhi iga dhegeyso markaasuu wuxuu yidhi meerkau maraayo wanabiyika aladii arsalta ayuu wa rasuulika aladii arsalta ku bedelay markaasuu nebigu wuxuu yidhi maya wanabiyika dheh buy halkaas marka waxaa ku jira adkaarta iyadu waxay u baahan tahay dikrigan in ajir la helo ajriga laga ratibay in la helo waxay ku xiran tahay sidii loo yiri in loo dhaho haddaan loo dhihin waxba ajri lagama helayo oo ziyaado ama nuqsaan iyo wax lagu dardaro maxaa yaele annagu ma ognin dikrigu inuu yahay lafdigan shaaricu ou keenay macno inuu ku jiraa dhici karto adiga markaas aadan yani cilmigaaga iyo yani caqligaaga gaabnaantiisa inaadan keeni karin baa suurtagal an sidii marka nebiga u keenaa loo keenaa laakiin marka aadan hadda fii maqaami dikri aadan joogin adiga aad rabta inaad nebiga isaga salliso haddaad doonta allahuma salli calaa sayidina maxamedin waa iska dhihi karta laakiin fi tashahud iyo fi iyo iyo aadaanka iyo meelahaas maya wa sala allahu calaa sayidina maxamedin alladii kaas oo arsalahu ou diray alla subxaanahu watacaala ila naas dadka oo usoo diray bashiiran xaal uu yahay mid bishaaraynayo wanadiiran xaal uu yahay mid digaayo wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisana korkooda allah u naxariisto wa saxbihi saxaabadiisana allah u naxariisto korkooda wasallama allah nabadgeliyo tasliiman nabadgelin katiiran fara badan amaa bacdu intaa kadib markaa gogoldhigii marka ayuu hadda usoo gelayaan fa ina atasaaniifa fi isilaaxi ahli اlxadiidi qad kahurat faina tasaaniifa kutubta laga alifay oo laga sanifay fi isilaaxi ahlilxadiidi dadka ahlulxadiidka erey bixintooda qad kaurad way badatay qad kahurad way badatay lilaimati aimada ay alifeen kutubta aimada ay alifeen way fara badatay fi lqadiimi hor iyo walxadiidi iyo dambaba qadiiman markii hore iyo markii dambaba kutubaha laga alifay afgaradka ahluxadiidka afgaradkoodu way fara badatay aad bay u tiro badan tahay halkan marka amaa bacdu faina tasaaniifa tasniif waxaa la yidhaha ama musanaf wixii la isu kaankeeno wixii la isu kaankeeno sidaas loo alifo ayaa waxaa la yidhaha tasniif ama mualaf marka wuxuu yihi faina tasaaniifa waxyaabaha la alifay fi isilaaxi ahlilxadiidi laga alifay ahlulxadiidka afgaradkooda laga alifay isilaax waxaa la yidhaha afgaradaa la yidhaha afgarad isilaax waxaa weeyaan dadkii meel isku fanni ahba erey ay isku afgartaan oo ay iyagu marka ereygaas haddii la maqlaba macno ay isla yaqaanaan oo ku dhacaayo ayaa isilaax la yidhaha marka isilaax af soomaaliya waxay noqonaya afgarad ahlulxadiidka afgaradkooda tasaaniifta ku saabsani qad kafurad waa badatay buu yidhi yaa iskale marka kutubtaasna tasaaniiftaas lil a'imati u sugnaatay aimadii fi lqadiimi horay iyo walxadiidi dambaba nacam famin awali man sanafa fii dalika qofkii kii ugu horeeya oo sanifay fii dalika arrinkaa tasaaniiftaas wax ka sanifay alqaadi abu muxamedin ayuu ahaa alqaadi abu muxamed arama hurmuziyu ayuu ahaa fii kitaabihi kitaabkiisa ayuu sanifay la yidhaahdo almuxaditu alfaasil waxaa la yidhaha almuxadiث alfaasil bayna alraawi wاlwaaci laakinahu laakiinse isagu lam yastawcib ma aanu dhammaystirin oo istiicaab yani kulli ma wada koobin w laakinahu lam yastawcib ma wada koobin oo wixii loo isilaax looga baahnaay oo isilaaxu ahlilxadiid ma aanu wada koobin famin awali man sanafa qofkii ugu horeeyo sanifa waxaa ka mid ah fii daalika kuwi ugu horeeyo sanifa fii daalika kaagaas oo tasaaniiftaas ah alqaadi abu muxamed ayuu ahaa abu muxamed aramahrumuziyu waxaa weyaan marka abu muxamed arama hurmuzi kitaab wuxuu sanifay layraa fi kitaabihi almuxadith alfaasil bayna araawi waalwaaci soo hal mujalado weynaa la daabacay mabuuca laakinahu laakiinse lam yastawcib ma aanu koobin yani dhinac walba kama uusan koobinoo anwaacdii xadiid waalxaakimu alqaadiga ku cadaf nacam famin awali man sanafa fii dalik alqaadi waay waalxaakimu waay nacam dadkii ugu horreeyey oo sanifay waalxaakimu abu cabdillaahi ahaa annaysaabuuriyu abu cabdillahi annaysaabuuri wuxuu ka ixtiraazayay abu axmed alxaakim oo isaga ka weynaay xaakimkan iyo abu axmed abu axmed kaa weyn waa saaxibu kitaabi alkuna asmaa alkuna waalxaakim abu cabdillaahi annaysaabuuriyu laakinahu laakiinse isaguna lam yuhadib ma shaandhaynin walam yuratib mana uusan tartiibinin yacnii isku xig fiicanna uma samaynin mana kala shaandhaynin tahdiibka waxaa la yidhaha kala hufid iyo kala shaandhayn kitaabkii ma aanu kala hufin waa isku dhex daray wax walba nacam marka aada loogama faa'iideysan karo kitaabka u sidaas walam yuratib mana aanu tartiibinin watalaahu waxaa ku xigay xaakim watalaahu waxaa soo raacay hu xaakim abuu nucaym ayaa soo raacay alasbahaaniyu abuu nucaym alasbahaani alasbahaaniyuna waa la yidhaahdaa waxaa weyaan marka marka alasbahaani marka la leeyahay labada waxaa la dhihi karaa alasbahaaniyu iyo alisbahaaniyu bilkasri bikasri lhamzati wa fatxihaa labadaba waa la akriyo waxaa kaloo kutubaha qaar nusakda qaar ku dhigan watalaahu abu nucaym alasfahaaniyu haddii sidaa marka la yidhaha asfahaan labaa iyadana ku banaan in la yidhaahdo marka in la dhaho alasfahaaniyu iyo alasfihaaniyu nacam oo fa-da marna la kordhiga marna la hoos dhigo waana isku mid nacam asbahaan iyo asfahaan ayb iiraanayna ka mid tahay hadda dhulkan iiraan ayay ka mid tahay magaaladan ayb watalaahu waxaa soo raacay xaakim abu nucaym alasbahaaniyu ayaa soo raacay facamila wuxuu sameeyey calaa kitaabihi kitaabkiisa korkiisa wuxuu ku sameeyey ama facamila wuxuu sameeyey dheh muctaridan xaal ou ictiraadayo calaa kitaabihi ay calaa kitaabi alxaakimi xaakim kitaabkiisa isagoo ictiraadayo ama facamila wuxuu sameeyey calaa kitaabihi ay calaa minwaali kitaabihi xaakim kitaabkiisii dariiqadiisii isagoo raacayo wuxuu sameeyey mustakhrajan ayuu sameeyey nacam kitaab mustakhraj ah mustakhraj waxaa la yidhaahdaa kitaab kitaab tix raacayo kitaab ka horreeye isaga ziyaadaadna ku daraayo ayaa mustakraj sida laftirkeeda isilaaxa mustakraj oo hadda maala mustakraj lbukhaari marka la yidhaha mustakraju saxiix lbukhaariyi waxaa loo jeedaa saxiixulbukhaarigi axaadiidtiisii mutuuntiiba u isticmaalaa laakiin ziyaadaad bau ku daraa meel oo can uu ku weriyey saaxibu saxiix isagu samictu ku werina ziyaadaad unba wataa marka mustakrajku marka waa kitaab kitaab kale daba yaallo ziyaadaadna wato fawaaidna ay ku jiraan saa darteed marka waxuu rabaa inuu ku yidhaahdo abuu nucaym alasbahaani wuxuu alifay kitaabka xaakim korkiisa wuxuu ku alifay kitaab isaga tix raacaayo zawaa-idna ku daraayo fawaa-idna ziyaadinayo macnaha meesha ku jirtaas xaakim kitaabka uu alifana macrifatu culuumi alxadiid a la yihahda kitaabka xaakim uu alifo waxaa la yidhaahdaa macrifatu culuumi alxadiid waa mabuuc muqadamada kitaabkaasna wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi markaan arkay beledkeenna inay bidcada ku faaftay ayaan waxaan jeclaystay buu yidhi an usanifa musanafan khafiifan fii musalax alxadiid markaan arkay bidco inay ku faaftay beledkeenni ayaan waxaan jeclaystay yidhi inaan alifo kitaab fudud oo gaaban oo musalaxa ku saabsan marka calaaqada ka dhexaysa waa maxay bidcada la dagaalankeeda iyo musalaxa fahamkiisa waa maxayna calaaqada waxaa weeye bidcadu waxay ku taagantahay axaadiis daciifa dadka marka haddii la baro axaadiis daciifa axaadiistu inay saxiix iyo xasan iyo daciif ay leedahay haddii la baro bidac fara badan suuq waa ka baxee marka ile dadkii caamada waxay leeyihiin war xadiidkan aada sheegaysa saxiix miyaa baa la weydiina marka hadduu dhaho saxiix wa yaa saxiix yeelaa laleeyahy min musalax yaqaano marka lagama fakanayo ma laga fakanayo saa darteed marka meesha muhiimad inta ka dhexaysa saas waa saa darteed bidca haddii lala dagaalayo cilmigaa lagula dagaalama khalaas haddaad nin mubtadica ha u aabayeelin kun arday hadduu haysto halkaas hadduu nin ahluxaqa soo fadhiisto oo kitaabada un iska akriyo waxaa weya kitaabadaasa suuqa ka bixinaysa iyo cilmiga dadka ay ku ictikaafayaan dul ay ku dul naga yihiin ayaa wanaaga keenaysa laakiin qayle iyo meelahaas haddii fadhi ku dirir laga sameeyo meelahaas un laga caytamo wax macnaa ma keenaysa waxaa ka muhiimsan iyadoo dadka culumta la baro haddii culumta la baro mubtadica markaas de dad baa kusoo baxaya laakiin haddii dad mubtadiciiba uu iska aamusinayo hadhow cilmi uu ku aamusinayo haddii la helo waxay kuu taraayaan malaha ninkii marka alilbiri wuxuu yihi marka qof jaahila wuxuu yihi laysa bimuqnin canka walow ta'ataa lahu mulku lciraaqi nin jaahilo doqona xukuma taraa yidhi xataa haddii ciraaq mulkigeeda la siiyo wax uu ku taraa malaha nin jaahila marka cid aad kula dagaalami karto hortiisa oad ku waajihi kartaa ma laha marka wuxuu leeyahay facamila wuxuu sameeyey kitaabkaas marka macrifatu culumi alxadiid ahmiyadaasu marka u leeyahay watalaahu abu nucaym alasbahani baayaa raacay marka isaga facamila wuxuu sameeyey marka calaa kitaabihi calaa minwaali kitaabihi ay calaa dariiqati kitaabihi xaakim kitaabkiisa dariiqadiisa korkeeda mustakhrajan buu sameeyey mustakhraj kitaab marka uu kaas ka bixiyey fawaa'idna uu ku daray ayuu sameeyey wa abqaa ashyaaa ashyaana waa baaqi yeelay ashyaana wuu ka tegayo waa reebay iyo u reebayna lilmutacaqibi ninka gadaal ka imaanayo wax cirbinayo mujtahidkan waxyaabo badanna abuu nucaym waa ka tegay wuxuu u dhaafay gadaal ninka ka imaanayo oo markaas rabo inuu marka wixii uu tacqiibi lahaa iyo wuxuu ictiraadi lahaa iyo isagoo u dhaafay marka culammada cilmigooda waa iskabaa caalimka gadaal ka yimid waxama tara inaad dhahdo maaha caalimka hadda joogo waa loo baahan yahay mid laga maarmaayo mala kii horena waa loo baahna kana waa loo baahan yahay waana isdaba yaalaan waa silsilad un marka isdhamaystiraysa waa culummada sida ambiyaduna saas oo kale ahayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ambiyada aniga waxaan u ahay uu yidhi sidii sar dhisan oo kale oo qof intuu kusoo dul wareegay uu yidhi sartaan aad ula cajabay ilaa hal labina booskeeda hal bulkeeti keliya uu ka maqan yahay bulkeetigaasa aniga ah dhamaystira marka culamada waa isdhamaystiraan risaaladooda waa isku mid manhajka ay ka ambaqaadayan isku mid wa abqaa ashyaaa ayuu baaqiya lilmutacaqibiba u baaqi yeelay marka ninka gadaal ka yimaado waxbuu tacqiibi karaa maaha in la yidhaahdo marka see ku dhacday ninkii mutaqadimka ah maa fahmi waaye waa haddaad dariiqadaas ku socotay weligaa wax kuu kordhi maaya uma jaaa bacdahum gadaashood waxaa yimid iyaga yacni raama hurmusi iyo xaakim iyo abuu nucaym waay saddexdaa gadaashood waxaa yimid alkhaiibu khaiib ayaa yimid abu bakrin albaqdaadiyu khaiibu albaqdaadi axmed ibnu caliy ibni haabit alkhaiibu albaqdaadiyu abu bakr kunyadiisa abu bakr waay magaciisan axmed ibnu caliy ibni haabit ayaa leedahay laqabkiisan alkhaiibu albaqdaadi ayaa aada loogu magacaaba fasanafa wuxuu sanifay khaiibu albaqdaadi fii qawaaniini riwaayati riwaayada qawaaniinteeda iyo usuusheeda kitaaban ayuu ka alifay samaahu uu ku magacaabay alkifaaya uu ku magacaabay waxaa la yidhaha alkifaayatu fii cilmi riwaaya ayaa layihaha madbuuc waa kitaabkaas isaga marar badanna waa la daabacay wa fii aadaabiha wa fii aadaabi riwaayati damiirka riwaayada u celinaysaa wa fii aadaabiha ay wa fii aadaabi riwaayati riwaayada waxwerinta aadaabteedana wuxuu ka alifay kitaaban kitaab samaahu ou ku magacaabay aljaamica liaadaabi shaykhi wasaamici oo ku magacaabay kitaabka waxaa kaloo lagu magacaabaa aljaamic liaadaabi raawi wasaamicna waa la yidhaha aljaamic fii aadaabi raawi wasaamicna waa la marka khadiib buu aada usii ammaanayaa wuxuu leeyahay waqalla waxaa yar fanun fani ayaa yar oo min funuuni ilxadiidi xadiidka funuuntiisa ka mid ah ilaa waqad sanafa waa sanifay khadiib fiihi fannigaas dhexdiisa kitaaban ayuu ka alifay kitaab mufradan oo gooni khadiib wuxuu leeyahay fanni baa yar funuunta xadiidka ka mid a ilaa kitaab gooni abuu ka alifay sida haalibka oo badan mursalka kitaabuu ka alifay mubhamaadka kitaabuu ka alifay almu'talif almukhtalifu ka alifay almutafiq almuftariquu ka alifay waxyaaba fara badan baa arki doonaa mar walba maa min fannin oo halkan lagu daraaseyna ilaa akarkooda waxbuu ka alifay sida qaalibkaa fa kaana wuxuu ahaaday khadiib marka kamaa qaala alxaafidu sida uu ka yidhi kamaa sidii ayoo kale ayuu ahaaday qaala alxaafidu uu yidhi xaafidkii abubakr ibni nib baa ahaa sida uu ka yidhi buu ku soo baxay yani uu ahaaday kullu man qof dhammaantiis ansafa yacni garsoor sameeyo oo insaaf ku hadlo calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina calima wuxuu ogaaday ana almuxadisiina muxadisiinta bacda alkhadiibi khadiib gadaashiisa timid ciyaalun inay yihiin kuwa u baahan oo ciyaal oo ah calaa kutubihi khadiib kutubtiisa yani marka waxuu leeyahy fanni baa yar funuunta xadiidka ilaa waxbuu ka alifay wuxuuna ku soo baxay oo ahaadayba sidii wixii uu ka yidhi alxaafid ibnu nuqda ayaa sax ku dhabowdayba wuxuu leeyahay nacam fa kaana wuxuu ahaaday khadiib kamaa qaala alxaafid abubakr ibnu nuqda abubakr ibnu nuqda ayuu ahaaday hadalkan marka abubakr ibnu nuqda wuxuu ku yidhi ataqyiid limacrifati ruwaati wاsunani wاlmasaniid kitaabkaasu marka hadalkan uu ku yimi oo markau musanafaadkiisa ka sheekeeyeyba wuxuu yidhi wlaa shubhata cinda kuli labiibin ana almutaakhiriina min asxaabi alxadiidi ciyaalu cala abi bakrin alkhaiib shaki waxaan lahayn muxadisiinta isaga ka dambeysay asaga ayay kuwa u baahan ay u yihiin ciyaal waxaa weyaan marka ciyaalku dadki dhalay u baahan yihiin marka aysan ka maarmin marka saa darteed marka muxadisiintii khadiib ka dambeysay ciyaalun calaa kutubihi khadiib kutubtiisa kuwa u baahan ayay ahaadeen taasaa marka dhabowday buu leeyahy waana sidaas nacam uma jaaa bacdahum gadaashood waxaa yimid a'imadaas dhan ayaa hadda damiirka u wada laabana maca alkhadiib ku dar gadaashood waxaa yimid bacdu man ayaa yimid dad qaarkood ta'akhara dib maray oo xagga waktiga can alkhadiibi khaiib khadiib ka dib maray xagga waktiga uga dib maray fa akhada qaatay min hada alcilmi cilmigan xaggiisa ka qaatay binasiibin nasiib ka qaatay yani gadaashood waxaa yimid bacdu man ta'ahara culimmada dadkii dib maray qaarkood cani lkhadiibi ka dib maray ayaa imaadeen fa akhada min hada alcilmi cilmigan ka qaatay binasiibin ka qaatay fa jamaca wuxuu jamciyey alqaadi ciyaadun qaadi ciyaad qaadi ciyaad ibnu muusa sabti kitaaban ayuu ururiyey ladiifan aada u kooban samaahu uu ku magacaabo alilmaac alilmaac ku magacaabay kitaabku marka waxaa layihaha alilmaac ilaa macrifati usuuli الriwaayati wa taqyiidi samaac ayaa la yihahda wa abuu xafsin abuu xafs ayaa yimid qaadi ciyaadna de waa macruuf waaye waa saaxibu kitaabi ikmaali اlmuclim oo muslimka sharxay mashaariq اlanwaarkan iskale muwadaa iyo sharxaayo iyo kutubtaas waa kutub kutub fara badan uu leeyahay kitaabu shifa sheekha iskale waaye aadna loo soo qaato aqwaashiisa iyo yani tawjiihaadkiisa wa abuu xafsin ayaa yimid wa abuu xafsin almayaanajiina wuxuu ururiyey fa jamaca alqaadi ciyaad wa abuu xafsin abuu xafsinna wuxuu ururiyey almayaanaji ya-da marka waa shidan tahay almayaanajiyuna waa la akriyey almayaanashiina waa la akriyey jiimka in shiin lagu bedelo waa qaryatu min qura ifriqiya ifriqiya magaalo yaroo kamida ifriqiya haddaa kutubaha xadiidka ku aragtaan ifriqiya waxay ku dhacaysaa dalalkan hadda la yihaahdo waqooyiga africa iyo maqrib iyay ku dhacaysaa marka ifriqiya waxay ku dhaca tunis iyo jazaa'ir iyay ku dhacaysaa ifriqiya adaad maqasha kuwan hoose kuma dhacaysa kuwaan ayagu culamana ma laha hadda diin badanna maba gaarinba nacam ifriqiya waxaa loo jeedaa un meelahan libiya iyo tunis iyo jazaa'ir iyo dhulkaasaa ifriqiya la yidhaahdaa marka yani buldaanta kutubaha buldaanta ka sheekeynaysa wa abuu xafsin almayaanajiy juz-an buu asagana ururiyey samaahu oo ku magacaabay maa laa yasacu almuxaditha jahluhu kitaab oo saa ku magacaaba ayuu alifay yani bimacnaa maa laa yasacu wax aunan marka maa laa yasacu jahluhu wax jahligiisu aysan suubanaynin lilmuxadisi aysan u suubanaynin yani wax qofka muxadidkaa uusan jaahil ka noqon karin ayuu ku magacaabay waxaa kaloo loo shaqlay maa laa yasacu almuxadiثu jahlahu oo almuxadis in faacilka laga dhigto marka haddii saa loo labha waxaa loo tawjiihina maa laa yudiiqu lmuxadis wax qofka muxadidkaa uusan awoodeynin jahlahu inuu ka jaahil kan marka hadda kitaabkan uu sheegayo juz aad u yar waay juz aad u yar waay ma badna dhowr warqadood waay waana madbuuco waa la daabacay bacd kutubta bacd innaas oo kitaabkan taxqiijiyey